waxaan ka shaqeeyaa iskaashitada kalluumaysiga bayda waxaan ahay xiriiryaha iskaashitada kalluumaysiga banjarbayda muddo intee leeg baad ka shaqeynaysay waxaan ka shaqeynayay hadda muddo dhan toddoba sano maxaa kugu kalifay inaad kalluumaysato noqoto waxay u kalifay kalluumaysato inaan noqdo dee shaqadayda ah waa shaqadayda ah marka iskaashatada imise kal imise doonyood bay leedahay iskaashatada iskaashitada bayla gaadiidkeedu waxa weeyaan doonyaha waaweyn oo kalluumaysiga waxay leedahay saddex iyo toban doonyood laashashka waxay leedahay konton iyo toddoba laash iminka konton iyo todobadaas waxa shaqeeya soddon iyo labo shan iyo labaatanna waa damage way way fadhiyaan waa halaysanyihin siximadaha lagu lagu jilaabta kalluumaysiga waa saddex boqol iyo afar iyo toban guud ahaan boqol iyo labaatan iyo saddex baa shaqeeya waayo kalluunka aada soo dabataan noocyadiisa iyo kala sheeg kalluunka aan soo qabno noocyadiisu kalluunku kalluun marka la yidhaahdo guud ahaan horta kalluunku wuxuu u qaybsamaa farac ahaan labo waa kalluun iyo libaax kalluunku marka noocyadiisu waa labo laba nooc weye waxaa la yidhahda xalka la yidhahda kalluunka socda iyo kalluunka lig oo degan duurjoogta ah labada qaybood buu qaybsamaa kalluunka marka socda oo kalluunka guuraha baa la yidhahda waa waa tolna fishka sida taraaqada qabajiinta iyo sayniidka bahalka la yidhahda kalluunka lig waxaa ka mid ah qardabada iyo sumaanta iyo gadiidka iyo kalluunkaas baa baa la yidhahda kalluunka lig oo aan guurin intee in leeg baad badda gashaan si loo helo kalluunkaa socda iyo ka neg
badda badda indian oceanka marka la yidhaahdo sanadka waxa laga shaqeeyaa oo shaqadeeda caadi ay tahay waa lix bilood lix biloodna waxa weeye marki laisku daro oo laba bilood wajiinaha wajiinaha waxaa la yidhahdaa xilliga bayrta markay bilaabato hal bilbex waa tahay xilliga afarta bilood ay xiran tahayna oo badda ay kacsan tahayna waa xilliga xagaaga kalluunkaad soo qabataan miyaa la cunaa mise waad iib geysaan suuqaad u iib geysaan kalluunka aan maarata soo qabanno waa cunitaankiisu dee saabo badnaa saas maarata laakiin waa waa la iibgeeyaa misaal hadda aragoostada oo kale qolo niman baacimustar oo soomaaliya qaata imaaraadka iyo meelahaasay geeyaan imaaraadka udhafiya kalluunkana kalluunka caadiga oo kalluunka sida kalluumadaas faraaqada iyo tawajiinka iyo iyaga waxawaaye waa waxna etoobiya loo dhigaa waxna dalka gudihiisa laga isticmaalaayo local ahaanba loo isticmaala waxaa lai sheegay inay jiraan kalluumaysato kalluunka ay soo qabtaan meel badda dhexdeeda intay geeyaan ka iibiya doonyo kale ama yamaniyiin ha ahaadaan ama iraaniyiin ha ahaadaan oo badda dhexdeeda kusii wareejiya ku kala waree lagu kala wareegsado may may jirtaa arrintaas
kalluumaysatada dee wax diradooyo eeraan ka ka eeraan kama yimaadaan eeraanka mayaan kuwa yamanta ayaa waxay yimaadaan oo soomaali u badan soomaali baa soo kaxaysata wax aragbu way ku jiraan magaaladay yimaadaan aroosyay dhigtaan markaasay siximadaha gaariidka deegaanka u shaqeeya sidaa way kalluunka laga iibiyo kaa way